waa ku faraxsanahay maxaad jeceshahay inaad barato marka waxaa raba inaad barto bio- biology inaad bartaa rabaa inaad daktar kaxataa waayahay dhakhtar noocee ayaad jeclaan lahayd inaad noqoto um, surgeon surgery inaad bartaa rabaa qalliinka ha meel gaarood baranayso miyaa jira qalliinka um, isha qalliinka indhaha waa tahay deeqdan waxbarasho sideed ku heshay columbia university waxay ka mid tahay jaamacadaha dalkan maraykanka loogu jecel yahay uguna qaalisan shahaadooyinkoodana ay macnaha weyn sameynayaan marka maxaad ku muteysatay inaad eh, deeqdan waxbarasho hesho um, ilaahay amarkiisa ku hele and physical aabahey hooye hooyaday xataa way ku dadaalaan waa garta waxbarashadaad ku fiicneed
ah alxamdulilah waayahay heerkeed ka gaarta waxbarashada macnaha en, waxaad iga warantaa buundooyinkii aad ku heshay iskoolka sare intaad dhiganaysay um, g p a k waxaa ku dhamaystiray four point zero nine ku dhamaystiray a c t waxaa ka helay um, thirty two and s a t waxaa ka helay four one thousand four hundred ninety aa ka helay soo marka g b a gaaga oo waxaa lagu qiyaaso ah en, buundooyinka aad keentay ayaaba afar kor u dhaafayba tirada mhm ha saddexdaaba xataa wax fiicana ardayda marka ay gaaraan waayahay En, marka ma haminayso inaad tegaysid jaamacad noocaas ay ku qaadanayso niyadaada ma ku jirtay And wax yar igu jira laakiin hooyaday iyo aabahey xataa way duc- way duceynaayeen maalin kasta ku ducey jiray maqrib kasta And ma umaleyneynin laakiin alxamdulilah way iqaanteen waayahay hadda yaa ku ag jooga oo labadaada waalid ila hadli karo um, adeerkay iyo aabahey way ila joogaan aabbaha ma la hadli karaa ha salaamu calaykum calaykum salaam xuseen maxamed nuur ayaa tahay ah waa tahay amran waa meeqa sano jir amran waxay dhalatay bisha sagaalaad afar iyo tobankeeda two thousandkay dhalatay marka waa siddeed iyo toban jir waa sideed iyo toban jir sideed u aragtaa gabadhaada in mid kamid a jaamacadaha ugu qaalisan dalka maraykanka ay deeq waxbarasho ka hesho waa ku haminaayey waa ku haminaayey si fiican waanu ku faraxsanahay waanu ku faraxsanahay gabadheeda inay ka hesho jaamacadaha laba gabdhood oo ka horreeyey midna eh, moher minnesore ka hesha ayada saas oo kale mid wiilka sii horreeyeyna wuxuu ka helay asagana minnesoro waa gartay dadaalka gaarka ay qabanaysay maxaa kamid ood ugu maleynaysay inay heerkaasi gaari doonto waxaa ugu maleeyay waxa waaye waa waa si fiicana u- ugu dadaali jiray inay si fiican waxbarashadeeda ugu wahayso waana en- gurigana waa ku siin jiray qur-aankana gurigan ku baray marka waa ku dadaali jiray amran ma waxay ku dhalatay minnesota amra magaalada ay ka qari jirisay haddeer ay Mhm.
number one ka tay ku dhalan marka oo marshal minnesota la yidhaahdo waa gartay marka en, waxayba ugu kormartayba xataa iskoolada sare ee magaalada aad degan tihiin ee gobolka minnesota number one waaye weliba minnesota oo dhan ay number one ka tahay gobolka oo dhan gobolka oo dhan waa gartay dareen gaara ma ku leedahay adiga arrintaasi in gabadhaadi ay noqoto en, gabar hormuud ah oo saas wax u baratay oo en, haddana jaamacadihii ugu qaalisanaa dunida ay ku tartamayaan oo deeqa waxbarasho ay siiyeen ilaahay amarkiisay ku heshay anigana si fiican iyo si fiicana ugu faraxsanahay dadaalka ay muujisay si fiicana ugu faraxsanahay waa gartay ilahaana mahaddaas kale waayahay fursad fiican ayay heshay ilmo yar yaroo waxaa laga yaabaa inay jiraan iyadoo kaleeto ah oo soomaaliya jooga xataa qaarkood fursadahaas aan helin dadaal fara badan oo waalidiinteed ay geliyeen iyo fursad ay heshay ayay amran heerkaas ku gaartay maxaad u rajeynaysaa ilmaha iyadoo kaleeto oo fursadaha aan helin ama waalidiintoodna aysa aqoon lahayn xataa ay ilmahooda wax kusii baraan waxaan u rajeynayaa ilaahay naga sugaya inay aad waxbarashada ku dadaalaan waxaana ku waaninayaa waxbarasho annaga waxaan nahay famil waxbarasho waddan burburay oo in hadeer la abaaburin rabo aan aan aan aan kasoo jeednaa aniga xambaraan ku dhashay waxa waaye waxaan rabnaa inaan gaarno aqoonteen inaan waddankeena wax ugu qabanno aan ugu qaba ugu qabanaa rabnaa markaad halkaan timid en, inaad ilmahaaga ku dadaasho adigoo qaxootinimo ku timid ciyaalka inta aad ku dhashay ay ku hamiyaan jaamacado waaweyn inay tagaan adiga aad ku faraxsantood ku haminaysay maxaa qoyskiina ilaa heerkaasi riixaya oo macnaha inaad dadaashaan saldhig u ahaa saldhig waxa uu ahaa shaqada adag ee aan soo shaqeeyey iyo waxbarashada faa'iidada leedaha aniga aada arkayso waxaan ahay master degree oo oo oo- oo sharciga ah waddanka talyaaniga wax ku bartay waddanka masar aan wax ku bartay carabiga iyo talyaanigana waa ku hadlaa marka famil waxbarashaan nahay famil waxbarashaan nahay marka waxbarashada aad aan aniga u tixgelin jirin saas darteed ummadda kalena ilaahay u sahlo aad baad u mahadsantahay xuseen maxamed nuur adiga iyo gabadhaada amranba mustaqbalkeeda ifayana allaha la horqabto waa u hambalyanaya adina waa waa ku mahadsantaha